wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland ah ayaa ciidanka booliiska qaybta gobolka jubbada hoose ku wareejisay agab kala duwan oo loogu talagalay ciidanka amniga agabkaana oo ay baahi weyn u qabeen ciidanka booliiska qaybta gobolka jubbada hoose taliyaha ciidanka booliiska jubbada hoose ah ayaa wasaaradda amniga ugu mahad celiyey qalabka ay soo gaarsiiyeen
waxaa ilaahay mahaddiis ah in aan maanta kala wareegnay wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland qalab ciidan oo uu leeyahay ugu talagashay ciidanka booliiska dowladda jubbaland qalabkaas oo ahaa noocyo kala duwan waxaa ka mid ahaa qalabkaasi saddex qaybood bay ahaayeen qaybta koowaad oo ah qaybta hoggaanka isgaarsiinta iyo communicationka qaybta labaad oo ee qaybta iclaamka ama saxaafadda qaybta saddexaad oo ah qaybta banda muusiga iyoiyo macalin heegankeeda iswadato waxaa farxad inoo ah inaan maanta qalabkan annagoo u qabna baahi weyn in ay nagu soo wareejisay wasaaradda amniga waxaan ooga mahad celinaynaa mar walba oo xilkan iyo mas-uuliyaddan dusha saartay wasiirkeena amniga oo horena dee u ahaa aabbahii ciidanka soomaaliyeed adigana waxaan jeclaan lahaa inaad igala sii guddoonto wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland ah ayaa dhankiisa sheegay in qalabkaana uu ahaa mid ay baahi weyn u qabeen ciidanka booliiska dowlad goboleedka jubbaland waxaa maanta farxad weyn inoo ah inaan ku wareejinno qalabka horteenna yaallo ciidanka booliiska dowlad goboleedka jubbaland oo runtii baahi weyn ay u qabeen muddo dheer weliba kooxda banda muusico iyo kooxda heegan ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka jubbaland maantay banda muusico iyo kooxda heegan iyo macallinkooda iyo taliyaha kusimaha ciidanka booliiska ahna taliyaha qaybta gobolka jubbada hoose hortiina waxaa yaallo qalabkii qurxin jiray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isay rabaan ay u yeedhin jireen